Suuqa ugu weyn ee magaalada Kismaayo oo loo yaqaan Suuq Yaraha ayaa ah suuq ay u soo tukaamaysi tagaan dad yow aad u tiro badan balse suuqa uma dhisna si nidaamsan oo sahlaysa in gawaarida iyo dadka ay isu kala gooshaan taasoo mararka qaar kugu sababta inaad u lugayso goobaha laga raaco gawaarida dadweynaha mararka qaarkood waxa aad u adag inaad ka dhex gudbi weyso suuqa dhexdiisa waxyaabaha sababta u ah caqabadahaasi ayaa ah in ay ganacsatada yaryar ku soo badanayso magaalada iyagoona ku iibsanaya ganacsigooda hareeraha waddada dadka ku ganacsada hareeraha suuqa weyn ee suuqyaraha ayaa dhib ku qaba gawaarida waaweyn ee isticmaasha waddada iyo ganacsatada suuqa kuwaa oo hortooda ay la fadhiistaan ganacsi yaryar qaar ka mid a ganacsatada ku ganacsada hareeraha waddada ayaa la hadlay waama rediyo iyagoona sheegay inaysan heli karin goob kale oo aan waddadan ahayn ayna ku dhiban yihiin bulshada isticmaasha waddada iyo gaadiidleyda iyagoona mararka qaar laga daadiyo waxyaabaha ay ka ganacsanayaan aniga horta waxaan nahay dadka ka imaaday qaxootiga muddo afar biloodaan joogaa waxa weye ganacsiga dhibkan waayoo keliya waxay tahay meel aan ku ganacsanno ma haysanno waddadana dhex taaganahay qoraxda badan haddana saas ay tahay waddadii maxaanku yidhahaa kuma nabadgalno oo baabuurta iyo dadkii iyo wax fara badan baa dhibnagu qaba haddana saas ay tahay dad badan oo naga dabagediyaaba jira oo dhulkii alaabtannada ku daadiyo oo qashinqubkaas camalba alaabtannadii annagaba yaa marmarka qaarkood waxay dhacdaa baabuur dad dhallinyaraa wato inayba na dul maraanba oo alaabtannadii annagaba wixiiba hadda waa kan gaarigacanka nabarka ku yaal waxaweye baabuur baa iga dhacayaan horta caqabado badan isku jira oo dad jid fadhiyo oo wada fadhiyo waxaa nahay moogta meeshii oo gaarigacmadii iyo suuqa qudaarta rarasa iyo dhulkii waddada fadhina moogta marka maxaan sheegaay caqabado badan iska jira baa annaga maalintii shanta saac wixii laga bilaabo qorxaana soo gaarayso infante dalladaha meeshaan ku xidhanaa qaar waxaa arkaysaa dalladaba iska jiidaya hataa infante oo walaalayaalow ka degsaday iyo hataa manoo quuraan infante hadda meeshaasaa arkaysa laamiyeriga ma ujeedaa gaariweyn waa xamuulaa mafahanta ilaaha naciimino meeshaan iskaga noolnahay iyaguna sidaasi si lamid ah waxaa ka hadlay caqabadooyinka badana ay kala kulmaan dadka ku haysta ganacsiga hareeraha waddada suuqyaraha ganacsatada waaweyn ee hortooda ku ah ganacsadaan iyagoona maamulka ka codsaday in dadkani laga raro waddada loona sameeyo goob cayiman maadaama ay ku dhiban yihiin dadkaas oo ku qabna dhibaato weyn oo ku qabna gaargacanlada waxaa codsanaya gaargacmadaas in meel loo sameeyo degaan waan jeclanaya inay suuq kala sameeyaan oo dadka la kala qaado sida gaargacmada hadda jidkana soo dhigto annagana hordega in meel loo sameeyo waxaa keliya dhib baan ku qabnaa gaargacmada in la hordegayo udiga ganacsiga waxaa ugu baaqilaa in gaargacmada ay u sameeyaan boosisha kale ay degaan saa'idka waxadda culeyska lagu keena gaargacmadan
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo cabdi bare cabdi oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay kala socdaan dadka ku hor ganacsada wadooyinka ayaa sheegay in wadooyinka badana ah ay ku gooyeen ganacsi yaryar taasna ay ka dhalan karto amni darro iyo waxyaabo badan oo khatar ah sharcina uusan ahayn inay ku ganacsadaan waddada hareeraheeda ayna furi doonaan wadooyinkaasi tallaabana ay ka qaadi doonaan waddooyinkaas waxaa weeye kulligood waa jam waa jaamgaraysan yihiin waxaa jaamgareeyey oo qaarna waaba gooyeen qaarna way soo caririyeen marka intaas markay timaado maxaa ka dhalan karo soo socodkii waddadii iyo baabuurtii iyo dadkii khatar bay ku yihiin amnigiina khatar bay ku yihiin ganacsigaas waa ganacsi sharci darraa wey ganacsi hab sharcia ku shaqeeyana ma aha dadka watana dad hab sharci ah inay maxay ku shaqeeya ma aha